بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadeennii shanaad maanta waxaan ku soo qaadanaynaa inaan isdul taagno cinda qowlihi tacaala wakulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda dadkoo dhan waxay imaan doonaan maalinta qiyaamada ah oo ilaahay is hortaagayaan ayagoo keli keli ah maalkii qabiiladii mansibkii jeeshkii wixii la yaqiino adduunyada oo qofka markii dhib uu ku yimaado garab istaagi jiroo dhan waa laga soo dhex bixinayaa marka waxaan u dooranay waxay tahay hadda waxaan ka soo hadalnay awoodda ilaahay oo caalamka ku baahiyay adduunyadan intaan joogno dad badanaan ku qancin dad yidhaahda anaa isu ilaahe nin yidhaahda anaa dadka uu ilaahe nin yidhaahda waxaan ilaahayn waa ilaah nin yidhaahda anigu baaba isku filan wax i keenay ma jiro nin alla ma jira dhahayo oo dhan oo adduunyadan ayadaa iska timid dadkii oo dhan ba adduunyada iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala adduunye aakhira uu leeyahay laakiin adduunyada intii la joogo majaala laysa siiye waxaa lagaa rabaa caqligaada iyo waxa lagu soo diro waxyiga iyo aayaadka lagu tusiye inay ku hagaan hadday ku hagi waayaan cid ka hor istaagaysa ma laha waayo waxaa waay daari alibtilaa walikhtibaara lagu jiraa ilaahay hadduu doono ni allaala ninkii wuxuu doono ka madax adaygo cadaab buu kor kaga keeni karay laakiin waa la daayay liannahu daartan ma aha daari aljaza walmuxaasaba ma aha waa daari alcamal waxaad shaqaysataa lagu arkayaa marka sidaa daraaddeed aayaddan waxay qayb ka tahay bimaa qablaha ilaahay wuxuu uri in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati الraxmaani cabda laqad axsaahum wacaddahum cadda wakuluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda aayaadkan waxa weeyaan suuratu maryam bay qayb ka tahay ilaahay wuxuu leeyahay in kullu man fi الsamaawaati wاlardi ma aha intaas naafiyo waay samaawaadka iyo ardada waxa ku sugan ma aha ilaa aati raxmaani ilaahay bay u imaanayaan cabdan asoo addoon ah hadda markii adduunyada la joogay anaa ilaahay anigaa isu ilaahay anigaa laakiin ilaa aati raxmaani cabdan markaanu addoonnimadii ilaahay u qirsan yahay laqad axsaahum wacaddahum cadda ilaahay wuu koobay dadkao dhan wax ka badbaadaya oo maalinkaas yacni markii dad badan laysku soo kulmiyey milyaaraad markii laysu rumiye dada waxay moodayaan meelahaasoo kale inay fursako ilaahay la iloobaya maaya ma wax dhan waa wada qorayhi magacaagii adiga iyo suuradaadayaa lagu horkeenaya markaasuu ilaahay wuxuu uri wakulluhum dhammaantooda aatiihi ilaahay way u imaanayaan yowma alqiyaamati fardan asoo keligiis ah allahu akbar waa maalin u baahan qofka min jadiid inuu xisaabaadkiisa dib u akhriyo maalinkaas ilaahay muxuu la hortegi doonaa nebigu wuxuu uri calayh salaatu salaam fi saxiixayni maa minkum min axadin ilaa sayukalimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan mid idinka mid e ma jiro ilaa ilaahay buu horo istaagaya ilaahay buu la hadlaya tarjumaan ilaahay ugama baahna liannu asagaan ku abuuray luqadan asaa kuugu abuuray lahjadaadata ku hadal haddaad rabtid marka qofkii markuu ilaahay hor istaago marka bidax iyo midig uu fiirinayo waxuu arkaya kulligii camalkii uu soo hormarsaday adduunyada intuu joogayaa garab yaallo midigtii hortiisa bidaxdana naartii baa ag taallo markaasna ilaahay subxaanahu watacaala wuu hortaagan yahay marka arrin aad u adag waaye annaga marka maadaama muslimiin aan nahay waa noola caqli celinaya mowqifkaas inaan u diyaar garowno wixii aan ilaahay aan la hortegi lahaynne aan hadda diyaarsanno sababta loo keenaya baa lee qofka kelinimo asoo keligiis ah liannahu adduunyada markuu qofka joogay waxyaalo badanuu isku hallayn jiray ninkii maalle maalkiisu isku hallaynayay ninkii caruur badan ilmihiisa deefaaci jiray ninkii mansib iyo wasaare leh iyo ra'iis ah dowladiisayuu isku hallaynayaa marka adduunyadii sidaasay ahayd laakiin maanta waa la keenayaa asagoo mujarad can alansaar waalatbaac walqabiila yani hooye ma jirto aabba ma jiro walaal ma jiro wax kale iskaba dhaafo asigoo laa xawla walaa quwata lahu liannahu ilaahi wuxuu uri ilaa aati raxmaani cabdan addoon markaad tahay addoonnimada maalinkaas way kaa muuqataa wax uu samayn kara ma jirto marka xaalada maalinkaas oo uu imaanayo waxay beeninaysaa wuxuu adduunyada sheega jiroo dhan marka ilaahay uu kunugu taqriirinaya wuxuu leeyahay walaqad ji'tumuunaa furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum wamaa naraa macakum shufacaa'akum aladiina zacamtum annahum fiikum shurakaa laqad taqataca baynakum wadalla cankum maa kuntum tascumuun aayaadkaas aayaad waaweyn weeyaan suurat alancaam ilahi wuxuu leey walaqad ji'tumuuna furaada adinkaoo keli keli aad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum awala mara markaan idin abuurayni sidaad ahaydeen yacni hooyadaa markaad caloosheeda ka soo baxaysay wax miyaad wadatay adoo qaawana lagu keena adoo qaawan xataa dhar iyo warkeed ma jiro walidaalika caaisha weydiisa nebiga dadka waxaa la kulminaya iyago oo oo qaawan markuu nebigu yidhi oo xataa beejadii laga guri laga goy lagu soo celiyo ilaahay rasuulkiisu ragga iyo dumarkiis ma arkaayono markaasuu nebigii wuxuu yidhi yaa caaishatu alamru ashaddu min hada aw ahamu min dalika maalintaas qofka agtaada jooda inuu qaawan yahay inuu dhar wato maba kala taqaanid adaa isku mashquulsan wax isfiirinaa ama isceebaynaa maba jirtaba liannahu alamru ahamu min dalik markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay wataraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum waxaan idiin siinood adduunyada aad tirsan jirtay anaa iska leh aad dhihi jirtay oo wixii guryoa ama xooloa ama lacaga ama mansib ah wixii aad lahayd oo dhan taraktum waraa'a duhuurikum waad ka soo wada tagteen baa ilaahay uu yidhi wamaa naraa macakum shufacaa'akum aladiina zacamtum annahum fiikum shurakaa ninkii ilaahay ma ahayn ilaah kalaan leehay dhihi jiray oo isku hallay jirayne waxaa la weydiina hor aawe aad wixii aad sheedanayseen aynay ay wax idinku tarayaan baa laleeyahay marka laqad taqaaca baynakum fii qiraa'a laqad taqaaca baynakum waad kala tagteen wadalla cankum maa kuntum tascumuun wixii beenta la sheegi jiray ilaah ma jiro ilaah fulaana ah kan anaa isku ilaah wixii la sheegi jiro dhan way dhammaanayaan marka saas hadday tahay oo ay maalinkaas imaan doonto maxaa inala gudboon inan min al'aan taqwada ilaahay lagu badbaada inaan ku dhowaano ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum wakhshow yowman laa yajzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a ina wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya walaa yagurannakum biاllaahi algaruur dad yahabow waas ilaah yidhi dad oo dhan yaa loo naadiyey yaa loo yidhi itaquu rabbakum ilaahay ka cabsada wakhshow yowmanna ka sii cabsada laa yajzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi maalin wiil aabbihiis oo waxba ka qaadaynin aabbihiina wiilkiis oo waxba ka qaadaynin nin kasta camalkiisa u taalo markaasaa ilaahi wuxuu yihi ina wacd allaahi xaq waxaan idin sheegayna maantoolays ma ah sida aan idinkugu sheegi doona bay u dhici doonaan marka maantaada ay kula gudboon tahay arrintaa fiirso ilahi wuxuu uri falaa tagurannakum alxayaatu addunya war adduunyadan yaysan idin kadinin aysan idin mashquulinin oo waxa ladinka ladiin abuuray awgee oo ahayd cibaadadii idinka mashquulinin walaa yagurannakum billaahi algaruur ilaahay yousan idinku kadinin midka wax ku kadiyo shaydaanka ah ayib marka waxaan idhi insaankii maalinkaas wax oo la socdo o dhan ma jira laakiin xasanaad iyo sayi-aad baa la socdo maalinkaas ansaar iyo qaraabo iyo qabiil iyo wixii dhan way dhammaanayaan laakiin camalkaadii hadduu xun yahay aduu wanaagsan kaa hari maayo yowma tajidu kulu nafsin maa camilat min khayri muxdara wmaa camilat min suءi twadu low ana baynaha wabaynahu amada baciida wayuxadirukum allahu nafsahu wallahu ra'uuf bاlcibaad maalintaas ilaahay wuxuu iri waxay heli doontaa naf kasta waxay wanaag oo samaysato xaadir ah wixii oo xumaan oy samaysatana waxay jeceshahay low ana baynaha wa baynahu amadan baciidan wanaagga haddii lagu keeno in lagu soo dhowaad jeceshahay laakiin wixii shar markii lagu soo yaa iga fogeeyaan kan yaa iga fogeeyaan laygu ciqaabine low ana baynaha wa baynahu amadan baciid waxya shartii aan sameeyey ilaahu yaa iga fogeeyay inuu arka ma doonayo ilaahay wuxuu iri wayuxadirukum allahu nafsah ilaahay naftiisuu idinkaga digayaa hadday tale idinla gudboon tahay wallahu ra'uufun bilcibaad ilaahay addoomankiisana waa u turaa waa goormaa markii jidkii ilaahay kuu tilmaamay aad soo qaadid weeyaan walidaalika maalinkaas acmaasha xasanada iyo acmaasha xun ninkii ay wanaag u yimaadeen qalbiga u degay ninkii xumaan u yimaadeen argagaxa ku bilaabanay man jaaa bilxasanati falahu khayru minha wahum min fasacin yowmaidin aaminuun baa ilaah yidhi ninkii xasana la yimaado way u khayr badan tahay maalinkaas cabsida jirtana aamin buu ka yahay laakiin ninkii xumaan la yimid waman jaaa bisayi'ati fakubat wujuuhuhum fi nnaar ninkii camal xun la yimidna inta la qabtaa weji wejiga naarta loogu tuuraya ilaahay caadil waa hal tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun ilaa bimaa kuntum tacmaluun ilaahay qof kasta wuxuu sameeyu ka abaalmarina keli ah alyowma tujza kulu nafsin bima kasabat laa dulma alyowma ina allaha sariicu lxisaab maanta waxa weeyaan naf kasta waxay kasbatay yaa laga abaalmarinaa ilaahayna xisaab deg deg buu gelinayaa wax la ysku raagaya ma ah marka sidaa daraaddeed baa waxay tahay qofkii waxaa la habboon inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la heshiiyo waxaa lagula heshiin karaa ilaahayna waxa weeyaan sharcigiisoo la qaato baatinan wa daahiran loo qaato oo aad macnaha aad ilaahay subxaanaه wa tacaala wixii uu kaa rabay waa ku caddahay fii kitaab اllahi wa sunati rasuulih haddii aad rabtid maalintaas inaad badbaadid jidkaasoo hay baa lagu leeyahy waman yaأtii muؤmina qad camila الصaalixaati faulaa'ika lahum اdarajaat اlculaa ninkii ilaahay u tago asoo camal faycan wato darajaad oo dhaadheer baa ilaahay uu siinaya marka kownkan ilaahay nawaamisba yaa u khuduucayso dad baa wuxuu leeyahay weli fulaana isku hadlaynaa sheikh fulaana naga dhashay annaga usradaasaan ahaan jirnay magacaasaan lahaan jirnay markaa kulligeenu hadhowti markaan xagga tagna waa isgarabgelaynaa adduunyaduu iskaga qiyaas qaadanaya aakhirada maya saas ma ah man camila saalixan falinafsihi waman asa'a facalayha wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ninkii camal saalixi samaysto asigaa isku naxariis falay liannau ilaahay wuxuu ku taraa camalkaada ma leh ninkii xumaan samaysana naftiisii uu halaagay wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommanka ma dulminayo maxaa yeelay nin wanaag la yimid abaal xumo siimayo nin xumaan la yimidne wanaag lama siinayo ilaahay subxaana wa tacaala caadil weeyaan asraartana waa waa maalintaas bannaankay iska taallaa wax badanood hadda aadan ogeyn dunuub alkhalawaat wax la yidhaaha jirto markaad keligaa tahay xataa dunuub aad samaynayso wax kula og ayna jirin ilaahay agtiisa waxa weeyaan makshuuf bay ka tahay waa ogyahay jala jalaaluh ilaahay wuxuu iri yowma hum baarizuun laa yakhfaa cala allahi minhum shay liman ilmulku اlyowm lilahi alwaaxid alqahaar maalintaas dadkao dhan ilaahay usoo baxayaan laa yakhfaa cala allahi minhum shay ilaahay xaalkooda waxba kama qarsoono markaasaa waxaa la leeyahay liman ilmulku اlyowm maanta awoodda yaa iskale waataad adduunyada ku murmi jirteen samaawaadka anigaa iska abuurmay waxaan fulaana abuurmay baqaradaana ilaahay aad dhihi jirteene maanta bal wixii hore aad sheegi jirteen yaa idiin ilaahe wax ka jawaabayo ma leh ilaahay baa isu jawaabaya lilaahi alwaaxid alqahaar marka maalintaas isla madaxweyne ma jirto madax la taagaa ma jirto sanka la taagaa ma jirto waxa weeyaan codadkana hoosay u dhacsan yihiin araggana hoose u jeedaa nin kasta wuxuu jeclaan lahay maalinkaas inuu badbaado liannahu imaa in la wada dhaco oo najaaxna jirin ama najaax uusan dhicid ka baxayn aysan ka dambayn ilaahay wuxuu uri wakhashacat ilaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ila man adina lahu araxmaanu waradiya lahu qowla wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuumi waqad khaaba man xamala dulma aayaadkan fiir ilaahi wuxuu le wakhashacat ilaswaad aswaadi baa khushuuca hadalka hoos baad u dhigi cabsi a kugu jirto falaa tasmacu ilaa hamsan hadalka hoos u dhigsana hamsi la yidhaahda yowmaidin laa tanfacu shafaacatu maalintaas wax isgarabgalaya anigou ninkan iga tirsan yahay hala dhaafo ma jirto ilaa man adina lahu araxmaanu waradiya lahu qowla ilaahay nima hore raalli ugu noqday ou yidhaha ninkaas waa loo shafeeci karaa liannahu waxaa weeyaan meeshii laga rabay buu yimid waa loo shafeeci karaa marka maalintaas waxay u baahan tahay xisaab gaar loo akhriyo maalinta waa ilaahay u yidhi maalinta wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuum canat bimacnaa khadacat watadallalat wastaslamat ilaahay bay isu khuduucinaysaa lilxayi alqayuum allihii xayi marka lagu leeyahay annaga waa wada baxnay adduunyada markan ka tagnay ilaahay xayun xayaatan daa'ima alqayuum binafsihi wa biamri gayrihi ilaahay subxaanahu watacaala alqaa'imu bishu'uuni nafsihi walqaa'imu bishu'uuni almakhluuqaat oo dhanna ilaahay baa subxaanahu watacaala samaynaya ilaahay wuxuu idhi waqad khaaba man xamala dulma maalinkaas ninkii dulmi la yidhaahdo waa hoogay maalinkaas waxaa weeyaan ninkaa unbaa hoogay walidaalika waxaa lagaa rabaa qofka naftiisa ma mujaamaleeyo adduunyada intii la joogo waa ogtahay waxaad samaysay ama naftaada aad dembi ka geshid ama allihii ku abuuray aad ka geshid ama khalaa'iqdaas kale aad ka geshid waxaa lagu leeyahay maantay fursa kula joogtaa nebigu walidaalika wuxuu idhi qof kastow dembiga aad dadka kale ka gashay maanta ka xalaala weydiiso ka xalaasho weydiiso fulaanow ii dhaaf dheh kelima sahlan weeyaan badanaa in lagu cafiyaa dhici karto haddii ay dhici weyso maalin cid kaaga baahan ictiraaf aa jirin aad ictiraafaysaa markaasaa waxaad leedahay see ku badbaadayaa xasanaadkaadii hadday jiraanna waa la qaadanaa haddii laga waayana sayi-aadkii dadka kale lagugu soo tuuraya marka ciqaabkii aada mutaysatay labalaab ayaa lagu gelinaya marka waxaasoo dhan waxaa maanta aayaadkaa noogula celcelinayaa qofka bani aadamka waxaa la rabaa mar inuu dib isu akhriyo liannahu maalin calaacal waxba taraynaa jirto rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan dadaa ku calaacala ilaahu mar le fursa isii gadaaliya celi camal fiicanaan soo samaynaa markaan xaqiiqada waa ogaaday maya mar haddii xagga la taga lasoo noqon maayo laakiin maantay kula joogtaa lagu leeya war wacdiga maqal waxaa laguu sheegaa maqal isxisaab garay adigoo aan ilaahay subxaana wa tacaala inaad la kulanti doonaysid soo dhimo waxaa weeyaan ninka mu'minka ah markuu uu sakaraatulmowt u bilaabo calaamaatu sacaada u bilaabanaysa man axaba liqaa'a allahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allahi kariha allahu liqaa'ah waa saacaddaas weeyaan waa la kala baxaa markii sakaraad kugu bilaabato wax dhan waa ku waa kuu faydmayaan marka maalintaas maalin ilaahay war oo laga qari kara ma aha maalin aad u baahan tahay maaha buugtii kutubtii lagaa qoraa ku hor yaala iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowm caleyka xasiiban waa kanaa lagu leehay waxa meeshan ku qoran oo taariikhaysan sidaad u qabatay iyo maalinku dembiga kaa dhacay iyo sidaad u samaysay iyo waxay kugu ximbaaray kulli waa qoran yahay asbaabtii oo dhan alagu leehay wax aan kugu been abuuranna maa jirto ma lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiira afkaa la kala taagaa wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun marka waxaadan filaynin baa kugu dhacay taasaa la diidaya markaan war haddaad joogtaa waxaa lagu leeyahy naftaada been ha u sheegin adiga qofka wuu is ogyahay naftiisa markaasaa waxaa la leeyahay ilaahay markhaati uma baaxno adigana wax kama qari karti walaa yaktumuuna allaha xadiidan ilaahay hadalka ma qari karaan haddii aad tiraahdid maalinkaas min baabi idhaari cadlillaahi tabaaraka wa tacaala yaa waxa leeyahy war nin yaabow waxaa lagu leeyahay markhaati ma u baahan tahay oo kugu markhaati kaca waxaan ma inkirsan tahay markhaatim laguu keenaya markaasuu ilaahu markhaatida kuma kalsoonay jirkaygan markhaati rabaa inuu ii noqdo ilaan asiga jirkii waxbaa laga cadaabi doona hadduu xumaado markaasaa le tamaam waa kugu yacni xibnihiisa la fasaxa inay hadlaan alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum aye markaasaa afkii iyo gacmihii iyo kulli baa hadlay wixii jiro xaqiiqada beenna kaa sheegi maayaan waxna kuu qari maayaan markaasuu wuxuu leeyahay qofkii afkiia hadlaya lima shaytum calayna war adinkaanba idin difaacay xibnihiina haddii dembigaa nagula qaado waa wada cadaab maynaaye maxaa idinku dhacay buu leeyahy marka qaaluu antaqana allahu aladii antaqa kula shay ilaahay baa naga hadalsi ma aha annaga waxaan iska keenayna ma aha mas'alada waxaa weeyaan mas'alo aad xaqiiqada ka weeca kartid ma aha jirkii baa hadla carabkii iyo qalbigia lala hadla waxaa laleeyahay masalada masalo annaga noo taala ma aha walidaalika ayagii baa kugu markhaati kacay marka qofkii waxawa xujadii way ku oogantay marka waxa weyaan maalinka waa maalinta laysla xisaabtamayo ilaahay min cadlihi tabaaraka wa tacaala buu noo sii sheegay maalintaas waxa dhici doono siday u dhici doonaan marka waxay ahayd inan ina aladiina yakshawna rabbahum bilghaybi lahum makfiratu ajrun kabiir qoliila inaan soo galno ilaahay intuu hadda annaga uma jeedno hayb waaye waxa noola sheegaa oo dhan oo qiyaamadii sidii waxu dhici doonaa waa naga maqan yihiin ninka caaqilka waxaas maqano wuxuu ula dhaqmaya asagoo indhihiisa ku arkoo kale ninkaasaa maalintaa badbaadaya laakiin ninka dhahay iska durdurinayo oo dee indhaha isku qabanayo maalintaas waxaan la malaynaynin baa ayaa kasoo horbaxaya marka qur'aankan iyo sunnada nebiga iyo diintan waa caqli celin kulligeedba aa lagu leeya war maslaxadaadi weeyaane waxaan dib u qaado oo si fiican isu soo sax adigoon ilaahay inaad is hortaagtid aan kaxishoonaynin lahor imaaw baa ilaahay ku leeyahy jala jalaaluh wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin